halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo afartan iyo sagaalka mitrobaan iyo hirarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastood naga maqlaysaan waa habeen talaado ah bisha juunna waa sagaal sannadka labada kun shan iyo tobanka idaacadda caawisnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga waxaana si wada jirah idinkugu daadihinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed colaan xasan
silkaytaan ka doortaa baloog igu fogayso muudhkaygu waasini qofka adiga kuu furan qofka adiga kuu furan farxad weyne kuu qaba ku faalow gareeye sheer iyo ku filan boog lama fool xumeeye waxa aad falaysaa tayelayshon weeyaan iyo adiga boolka kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi xasan geney oo ah abwaan da'yar oo heesaha curiye iyo gabayadaba marti ayuu noogu yahay xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go'aankaaga qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waa go'aankaaga waxaa ka mida warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo suugaanta iyo weliba qaybtii aan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aynu ku eegno dhallinyarada iyo waxa maankooda ku jira hadiyo goor marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
laba qof oo hore loogu xukumay xabsi daa'im ayaa ka baxsaday xabsi ku yaalla new york dalkan maraykanka ayaa waxaa sidoo kale weli ciidamada ammaanku ay raadinayaan dadkaasi saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in boqol kun oo dollar la siinayo qofkii soo sheega halka ay labadaasi maxbuus ku sugan yihiin ciidamada ilaalada xabsiga ayaa sheegay inay goor dambe oo sabtidii ah ogaadeen in labadan maxbuus oo hore dil u geystay ay ka soo baxsadeen xabsi si weyn loo ilaaliyo oo ku yaalla meel ku dhow xadka maraykanka iyo kanada
baaris lagu waday hay-adda ammaanka socdaalka maraykanka ee loo yaqaano t s a ayaa muujinaysa in hay-addani ay ku guuldareysatay in ay aqoonsato toddobaatan iyo saddex shaqaale ah kuwaasoo xiriir la leh arrimaha argagixisada warbixintan uu dhowaan soo saaray xafiiska hanti dhowraha guud ee maraykanka ayaa lagu sheegay in inkastoo hanaanka kala dambeeya ee lagu baaro shaqaalaha duulista uu yahay mid shaqaynaysa haddana inaanan hay-addani awood aysa u yeelan inay ogaadaan xogaha la xiriira dad la tuhmayo inay ka mid yihiin ururka argagixisada ee lagu daba joogay waxaa warbixintan lagu sheegay in kumanaan fayl oo la baaray aana ilaa iyo hadda kuwa dhammaystiran aysa ahayn ama ay yihiin kuwa aanan sax ahayn
maxkamad ku taalla dalka masar ayaa ku xukuntay ilaa iyo kow iyo toban qof dil iyadoo lagu eedeeyey inay xiriir la lahaayeen rabshadihii sanadkii labada kun labaiyo tobankii ka dhacay garoonka kubadda ciyaaraha ee ku yaala magaalada boort saciid waxaana rabshadahaasi ku dhintay ilaa iyo afar iyo toddobaatan qof halka ay ku dhaawacmeen boqolaal qof oo kale rabshadahaasi oo ahaa kuwii ugu xumaa ee soo mara ciyaaraha dalka masar ayaa bilowday kadib markii ay ciyaar dhex maraysay al ahli iyo al masri kooxaha la yidhaahdo ay dhammaatay waxaana isku dhacay taageerayaasha labada dhinac
habeen wanaagsan idilkiinba mar kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan la-aanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da sugaantu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha soomaalida hidaha iyo dhaqanka ee u leedahay dhallinyaro fara badan ayaana ku jira qeybaha kala duwan ee sugaanta waraysi arrinkan ku saabsan waxa ay wariyaheenna magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac la yeelatay yaasiin cabdi cabdile idaale
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa yaasiin cabdi cabdalle idaale oo ku magac dheer abwaan idaale yaasiinow bal marka ugu horeysa puntland si fiican looga yaqaan dhegaystayaasha inta kale aan aqoonta kuulahayn haddii aad isbarto magacaaga waxbarashadaada xilliga kuugu horeysay maansada faadumo aad iyo aad baa u mahadsan tahay dhammaan waxaan u mahadcelinayaa bahda v o a anigu waxaan dhashay labaatan iyo toddobadii ee, bishii afraad kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii waxaan ku dhashay deegaanka binna ee degmada gumbax ee gobolka bari waxbarashadeydii asaaskeedii degmada gumbax n- baan ka qaatay ilaa iyo haddana waxbarashada waa ku dhex jira oo een, waxaan ahay arday dhaqaalaha ka daraaseeya een, jaamacadda east africa Een, sugaanteyda haddii aan usoo laabto een, waxaa jirta badanaa in la weydiiyo abwaanka maxaa kugu dhaliyey waxa la yidhaahdo hal abuurka Een, haddii la fiirsho abwaanada ama mataqaanaa dadka sugaanta ku xeeldheer saddex bay u kala qaadaan in mataqaanaa ay higsato waxa la yidhaahdo maansadu kow waa in oo hiddo uu qofku ka dhaxlo een, waalidkii labada qaybood xagga hooyo ama xagga aabe ee, oo silsiladaasi mataqaanaa isaga kasoo gaartay ama waxaa loo yaqaanaa een, himilo oo waxa la dhahaa qofka een, waxa la yidhaahdo een, waxa ku sababa wax isaga markaas ku dhaca oo mataqaanaa oo dareenkiisa uu ku cabirayo sidoo kaleeto waxaa jirta mid saddexaad la yidhaahdo hibo oo ilaahay qofka si khaas ah oo isaga u siiyo oo aan ku, ku iman waxa la yidhaahdo dareen ama hiddo oo labadaasi ka duwan oo saas buu mataqaanaa qofkaasi een, ku kasbadaa oo uu ku helaa marka anigu een, maasadeydii ilaa iyo mataqaanaa yaraanteydii waxbaan iska curcurin jiray een, yaanaba dadka usoo bandhigin ilaa waxbarashada mataqaanaa intaan ku jirayna hadee waxaa laga yaabaa inaan wax badan curiyey markii adugu aan inaan wax barto oo si fiican wax u barto waxaan galay inaan wax qoro oo mataqaanaa aan maasada een, si fiican u taxliiliyo baryaasiinow maansadii kuugu horeysay iyo wixii ay ku saabsanayd noo sharax maasadii u horreysay ee aan meel diiwaan geliyo oo aan mataqaanaa ka mid dhigo maasooyinkayga waxaan tiriyey sideedii bishii koo iyo tobnaad labada kun iyo sideedii Een, maasadaasi waxaa la dhahaa aniga iyo barni waxaan anigu metelayaa ragga barnina waxay metelaysaa dumarka Een, si kale haddii aan u dhaho waxaan barni iyo aniga naga dhexeeyey xiriir xiriirkayagii baan anigu ka sheekiyey in ay barni majaxaabisay oo mataqaanaa dhinacyo kaleeto la aaday Een, sida in ay xiriir la yeelatay rag kaleeto aniga igu dhinac wado ama een, in ayba een, lasoo doonay oo aniga mataqaanaa been igu wadaho aysan wax iisoo jeedin oo ninka la siinayo aad iyo aad Een, marka waxaan leeyahay anoo u sheegaya wixii mataqaanaa aan ku tuhmay een, inay khalad tahay oo aan een, si fiican ugu caddaynayo sidoo kaleeto waxaan dadka uga digayaa inay raggu ee, ay dumarka ka fiirsadaan intaysan gelin oo aysan ku degdegin aysan ku degdegin barnina dhankeeda iyadu een, ka dagaalamaysa waxay leedahay warniyahow een, waxa na dhexeeyey ama wixii ninka dhexeeyey meesheeda yaaleen ha degdegin oo mataqaanaa waxaas aad maqashay waa iska sheeko iyo tuhune een, jooji marka bal eh, yaasiinow marka adigoo mahadsan waxaan rabnaa inaad aniga iyo dhegaystayaashaba na maqashiiso adoo ku luuqaynaya een, maansada barni waxaan leeyahay barniyey bilcaan dumar haddaan bayd yar ku yidhaahdo bilaash maaha sugaanta iyo baabka aan rabo ee bal male tixdaan soo wadiyo bogta igu raagtay buuraha ka weyn beenta aan kugu tuhmayaye bogiyo laabta waxa kugu jira baan ogsoonahaye jacaylkaaga beenta ka weyn baa dilnimadaye boqolaalka badan sheekadaad iga baxaysaye bushumaha ma dhaafsana waxaad beerka ii geline beri noolba sheekaan helaa bayd ka soo geliye barni xalayto afar baa u yimi midiiba saac booqday halkan waxaan ku sheegayaa in ay waa masayrtay aad iyo aad weligabi waa sii socdaan waxaa leeyahay berigii horena lalabayaa baraaraftoodiiye huqda beerka joogta waxaan gelinba bandheeyo barbaartaa dhacoodii waxaan ciilka bixi waayo bayd kulama joogine waxaan bushunta rugaba waxse beerka lay jaray shalo baaq kala yimiye barnimaa la doonaan maqlo baal horay qoraane waxaan leeyahay barni waa la doonayo mataqaanaa waxaan ku eedanaya in la doonayo oo iyadu ay nin u doonan tahay anigana waxay ii sheegayso aysan wax jira aysan ahayn oo cabsi baa ku soo wajahday in nin kale la siiyey oo reerkoodu ay nin kale siiyeen aad iyo aad Wa- goorta arrintaas soo gaartay waxaan iska dhigayaa qof ee riyo loogu sheegayo hadalkaasi uusan waxba ka jirin ma Naftaadii baa- baa naftaydan doonaysa.
baa- meel awaal baan la samaynaya waxaan leeyahay anna inaan hurda beegsadiyo maliyo beenbeene balse waan jeclaystaye dhammaan dumarka beenayne badidood habluhu waa sida kaan gadaal baraane barinoo rag bay gaadayaan bawdka jaarayaane dembi kama baqayaane waa beledki naareede iska eega boolida haween garanay baabkoode gabdhihii oo dhan baaba maagtay barni caradeedii baa kula dhacday yaasiinow marka bal maxay barni leedahay marka aad iyo aad horta halkaasi aan gadaal dumarka mataqaana aan isku raacsiiyey oo aan ragga uga digaayo barni waa ka jawaabi doontaayo haddaan bal barnina fiirinaya jawaabteedii barni waxay tidhi bowow tixdaadii helo baaqi yimiye boosaaso anigoo hurdu baalka soo dhigaye inkastoo barooriyo ahaa boohinka timiye bal male jawaabteeda waan ku bandhigayaaye inaa horta igu digatay oo mataqaanaa inaad gabayga soo tirisay uu ahaa mid mataqaanaa iska tirisay oo cabaad iyo calaacal aad ku tirisay bay leedahay bal jawaabteedan aan fiirino biid kama ogsoni dumarku waa basar adduunyaade iyagaa jacaylkiyo budhiga beerta caashaqa e iyagaa tirtira boogta aan baaba'aynaabide badidood ragguna waa og yahay booska kuulayaale adna boobka aad gaysatiyo tuhunka beentaayi ka bedelen haweenkuye bugtadaashi naga leexi halka waxay leedahay haweenku saa mooda maaha yaasiino way ku leedahay jooji mataqaanaa dagaalka ku wado barna waxaan ka iri xaajadii caashaq kugu beedhay ambabadiidii waan kula qabaa baahi iyo ciile waxaa beerka i buuxiyo jiifka uga bayray iga jaray gasiinkiyo biyihii baabad moogtahaye raginaase been sheega oo been hawaas badane weli ballanti aan kula dhigtaan barbarkii haystaaye bilaawaha jacaylkiyo suntaan gaadhay beedankayga haddii aadan iga baanan karin waa barkuma taale barbarkaaga hayhana ka biqin guraad maqashaaye
waa hagaag warbixintaasi magaalada boosaaso ay ka soo dirtay waryahayaga yaasiin faadumo yaasiin jaamac inta haddaan kaga gudubno xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaa ku nool dhallinyaro fara badan waxaana ay qeyb ka qaadatay ama ka qaataan dhaqdhaqaaqyada qeybaha kala duwan ee bulshada iyo suugaanta warbixin ka hadlaysa suugaanta iyo dhallinyarada waxaa dhadhaab ka soo diray waryaheena aadan xasan tarax dhalinyarada xeryaha dhadhaab yaa ku howlan arrimo badan oo isugu jira waxbarasho ganacsi isboortiska balse muddooyinkii ugu dambeeyey yaa waxaa la arkayay dhalinyaro ku howlan fanka qaar baa fanka u arka arrinka keliya ay ku iloobi karaan nolosha aadka u adag ee taalla xeryaha balse kuwo kale ayaa u qaba hamuun aada u badan bed group waa urur ay ka kooban yihiin fanaaniin jilayaal iyo kuwo kaleba halkani waa xarun ay tijaabo ahaan ugu soo bandhigayeen riwaayad ka turjumaysa dhibaatooyinka hablaha da-da yar eed soo food saaraa ma jiraan wax casaab nin baa ku siiyey nin baa ku siiyey waa inaad ilkaagaa guursataa naagtan ha maqlan waa waalan tahay laya iga laxayana maskaxda ku qaadina iga laxa iga lax kaalaya ila keenaam ila keenaam abelka macidiisa daaya macidiisa ha igu qabsa gabadhayda ila keenaam maa qalbada waa wakanaysiida warna maxaa leedaa dhegayso dhegayso
qayladanagadda habeen walba daris baa nahay dhibaatadaada iyo qayladaada iyo islaanta ay carruurteeda ku mashquulis iska daayo orad magaaladaada u fooftagoo islaanta ay carruurteeda isaga dhex baa ku darayaa dabaanta leebtaa deentayda carruurta
no horta war ma kuu sheega qamaray war ma kuu sheega naagtana xa gabadha maanaa dhalayon ka mas-uula maxaa kasana gurigan adi
riwaayada kadib yaa waxaan waraysi la yeeshay mid ka mid a jilaayaasha bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa jawaahir ibraahim cabdi ka tirsan xeryaha qaxootiga ay xagar dheera joogto waxaan samaynaa waxaan nala dhahaa annaga qolo fanaaniin oo bad group la dhahaya oo isku duuban ayaan nahay oo inta joogto ha waan gartay bed group yaa ururkiina la dhahaa maxaad qabataan ma heesaad dishaan ma mataqaanaa ma mujaajilaa samaysaan maxaad samaysaan waxaan samaynaa heesaha ayaan jilnaa dadkan wacyigelinaa maxaan ku raha majaajilistayaalaan nahay abwaaniin baa joogto ee, g- ee, gabdho jilaa kalaa joogaan fanaaniintu way badan yihiin adiga shan iyo toban fanaaniin ka kooban baan nahay oo joogto xeryada waxaad is leedahay ma jiraan een, intaad ku dhex jirtay fankan waad samaysaa is leedahay haddaad mid noo soo qabato ee horta aniga heesaa baan ahayo in muddo ah soomaaliya baan maxaan ku ah fanaanada oo maxaan ku idhahaayo kooxdii horseed waaman ka tirsanaa aniga xilliga burburkiina waan kusoo toosay ee bacdimaha burburka ay soo toogsay koo labaatanka sano burburka uu jirana waxaan joogay magaalada kismaayo aan joogay kadib waan kasoo tegey waxaan imaaday xeryaha qaxootiga xeryaha qaxootiga markaan imaadana macnaha hadeertaan aqoon fiicanaba iga sii saa'idow sida aniga laf ahaantayda aan isu malaynayo sa sababtoo tahay dheew macna waxaan kasii bartay waxyaalo oo hadeertaan macnaha aan soo koobi karin brosfeedinko kale waan ka shaqeeyaa oo waan ku jiraa hay-adan film aid oo kale waan ku jiraa oo waan ka shaqeeyaa ee, nrc oo kale waan ka shaqeeyaa wacyigelinta waan ku jiraa meelo badan waxbayaalo badan oo sida ani hadda fankeygii umbaan hadeertaan heerkaas oo intaasoo hay-adood aan aga shaqeeya oo waxna ay weydiiyaan oo liigu imaadaa Een, bal hal iyo laba bal heesaha qaadaayaad igu tiri bal hal heesaad is leedahay waad qaaday ama codkaaga iska lahayd maxay garka geelo gubar waaqa joogo gaygeenna dooliyo guri wacanka foofa waa heestii iigu horreysay hees aan qaado heestaanita waxaa iska lahaa abwaan hadeertaan la yidhaaho axmed maxamuud muuse cawl buslos laxankana waxaa saaran nin la dhaha nurbaana baa iska laha waa hees iigu horreysay intaa hees qaado aan meel la soo istaagay heestaanita waan gartay k- dabcan qaxootinimada dhibaatooyin fara badan iyay leedahay maxaad ku cabiri kartaa qaxootiga meeshan aad joogto aad is leedahay hadday noqon lahayd buraanbur ama hees ama hadday jiraan wax un horta weligay alle hataa aroos haddii liiga yeero sida loo buraanburo ama sida goob buraanbur looga dheela ma kasaayo borofeshonkeyga markaan eh, dugsigii sare aan ka baxay borofeshonkeyga wuxuu noqday un fanaanad inaan ahaado oo keliya wax kale oon bahalkaysanaya ma jirto wax iisii dheerna ma laha maxaa ku cabiri lahayd fanaan miyaad tahay oo da-yar oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dadaab maxaad ku cabiri lahayd qaxootinimada iyo fanaannimada horta waa laba kala dheer fanaannimada iyo qaxootiga waa laba kala dheer fanaanka qofka markuu yahay macnaha waxa waaye waxa ku fiican hadda wadankiisa markuu joogu fanaan yahay hadda magacii unbaan hoganahay maaha xeryaha qaxootigaad joogtaa uun adiga qaxooti qof ku jiro unbaa tahay macnaha maxaan ku idhahaa waxa aad saas ee hadeertaan usii dheer ma laha laakiin haddaa wadankaaga joogtid soomaa hal sac subaxnima waxaa laga yaabaa inta ilaah imaata laakiin haddaa wadankaaga joogtid xilligaad doontaa shaqeyna xilligaad doontaad wax qabsana xilligaad doontaad wax samaynaysa hadda because waxaan ku aan la soo kulanno waa qaxootigaan cabduqaadir mayal maxamed waa fanaan da-yar ku barbaaray xeryaha hamigiisii ugu weynaana uu yahay sidii uu u noqon lahaa fanaan weyn oo masraxyada caalamka ka tuma balse waxaa hamigiisaasi hagaldaaciyey dhaqaalo daro qaxootinimo iyo kuwo kaloo badan waxa uu sawir guud ka bixinayaa dhibaatada soomaaliya taala
heestan waxaa alifay khaliif muuse samatar oo loo yaqaano sanyare een, laxankana anigaa saaray heestan waxay ku bilaabanaysaa soomaalaayi masiilici baad dharararan sisateena wanaago masaqir la gowracaad lasinteena xornimaadee alaway ma sabadii shisheeyo dhararaa suuriyada qaxootiga ayaad saami moodeen alaway ma sabadii shisheeyo dhararaa suuriyada qaxootiga ayaad saami moodeen alaway calankii ka samirto sumcadiina lumiso adduunyada ka suushe cawan baad la simantee ma waxaad saxmoodeen saku dhoofayaa hebel arararan ma waxaad socotaan guri wiil samaystee alaway boo boqoluu ku siiyo dhararaan timasaynta laga jaray dhagasilisla geliyaa alaway calankii ka samirteen sumcadiina lumiso adduunyada ka suushe cawan baad la simaantee soomaalay hal abuurku waay haybad laysku manaysto dhallinyarada hamigoodu yahay fanka noocyadiisa kala duwanna ma sahlano inay ku horumariyaan halkan wax ka dhex guuxayo waayo ma muuqato meel ay kusoo bandhigi karaan hal abuurkooda oo ma jiraan xarumo ay ka haysaan ama tiyaataro fursadda keliya ee u bannaanna waa inay ka haystaan ama jilaan riwaayad maalmaha xusaska ay jiraan aadan xasan taroox v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab waa tahay aadan iyo fanaaniintaasi jawaahirba ay ka mid tahay hawada ayaan ka salaameynaa haatana magaalada muqdisho magaalada muqdisho waxaa maalmahan kusoo kordhayay dhallinyarada suugaanta ku cabiraysa dareenkooda kala duwan islamarkaasina curinaya suugaanta horumarka ay ka sameynayaan waryahayaga axmed xasan colaad ayaa waraysi la yeeshay mahad xasan maxamuud oo ah abwaan aada u da'yar
magaalada muqdisho waxaa aad ugu soo badanayay abwaaniin da'yar kuwaasi oo heese kala duwan inta badan curinayay mahad xasan maxamuud wuxuu ka mid yahay abwaaniinta da'da yar ee ku sugan magaalada muqdisho heese badanna curiyey waxaana kala sheekaystay mahad heesaha uu curiyey qeybaha ay isugu jiraan tan xigta su-aasha ay weydiid haddaan usoo laabto waxay igu dhalatay markii aan arkay dhallinyarada xilligaan jirto inay jecel yihiin fanka ayaa waxaan go-aansaday inaan ka caawiyo waqtigaasna ay u badnaayeen heesaha ay dib usoo qaadeen fanaaniintii xilligaa soo baxday koobiga ayaa waxaa igu dhalatay inaan wax qoro si aygana ay u helaan wax cusub heese cusub inay usoo baxaan ay ayga leeyihiin waqtigaas ayaa go-aansaday goormay ahayd marka wallaahi mana fogeyn muddo hadda waxaa le waxaa waaye waqtigaas wuxuu ahaa labada kun iyo tobankii marka heesaha aada curisoo kale yaad u dhiibtaa oo ama ereyada wallaahi fanaaniin kala duwanaa u dhiibaa waqtigaas heestii ugu horeyday heesa wadaniyay ahayd oo la yidhahdo duubabka oo la hadlayday dadka soomaaliyeed una sheegayda dowladnimada waxay u baahan tahay haddii aan wax yar ka dulmaro waxaa ka mid ahay erayadeeda dadyahow soomaaliyeed dowlada waxay rabtaa dadkoo isku duubno isku daacaday rabtaa damiir waxgartay rabtaa difaaca dalkay rabtaa danaystoorkiisoo la diidiyo isku duubnibay rabtaa duqowdiiyo duubabka dhar ilaah warkooda la diidinay rabtaa ereyadaasi erey kale ahayn yaa u dhiibta marka oo fanaan waqtigaas waxaan ku sugnaay magaalada nairobi waxaa qaaday gabar fanaanadoo la yidhaahdo waqtigaas shukrashiina qaaday marka heestaas wadaniga ay ugu horeydeen maxaa kugu xiga marka wallaahi heese fara badan ay ugu xigeen oo jacayla hees kale oo ayadana deegaana ka hadlaydo iyo liira u qaaday oo ayadana celeer la yidhaahdo kadib waa iska daba yimideen heese fara badan oo kale waa sameeyey kuwa hadda ugu dambeeya oo sameeyena waxay ahaayeen fanaan hadda magaalada muqdisho aada looga dhageysto layirahda hadda nuurshe ayaa u dambeeyey iyo fanaanad kale oo kala tirsan kooxda xidigaha muqdisho oo la yidhahda xaawo degan
marka heesahaasi jacayl iyo wadani intaba way isugu jiraan sidaa ii sheegtay jacayl iyo wadani way isugu jiraan iyo qisooyin amba qof saaxiiba aniga aan nahay sheeko ugaga sheekeeyay hadda hees nashaad la yidhaahdo u qaaday ayaan la yare isna tiimka reer nairobi ah yar saaxiibkaya la yidhaha cabdiqaadir suhayl xaaskiisaas loogu talagalay eedo ku sugan xariga maraykanka markuu dhalinta ayagaa jecel xataa ammaanta jecelyihiin gabdhaha xilligaan jiro gabadhi maanta la ammaano suugaan lagu ammaano waa xilliga bersamaadka meeshay taagnida taaganta
marka hadda waqtigan aan joogno kale maalan heesaha aada curusoo kale maxay ka hadlayen wallahi qofku hadda nashaadoo kale heesta aan hadda kuu sheegayo ayaan la u qaaday waxay ka hadlayday yarka saaxiibkay ahay noloshiisa igaga sheekeeyey iyo waqtiga ay isla soo qaateen ayay ka hadlayday erayadeeda waxaa kamid ahay noloshayda sabiga kolkay sida dhallaan saambarad ahayd adiga ay socodbaray samihii kalgacalkiiyo isisiin jacayl samir iyo dulqaad sooriya iga dhigayo nashaad same igu noolow annagu weli sidii baan saacadan la joogana u sidaa jacaylko sina aan usii dayn wuuna la ballamayay in qofka noloshaada la garab galo soo gacan qabta inay tahana uu qof aada ugu kalsoon yahay ay tahana wuu muujinayay marka saasay saaxiibka igu turjumaysay fariintaasna u ahayd reerkiisa maadaama fanaan ama abwaan da-yar aad tahay muqdisho ku nool heesihii maantay ama abwaaniintam haddii la yidhaahdaba maantay waad arkaysaa cid kastaba in wax ay soo curinayso ama heese la qaadayo heesihii hore qaarkood ay fanaaniinta da-da yar ay qaadayaan waxaasoo dhan markaad fiiriso maxaa is leedahay sidii fankii berigii hore uu ahaa jiray wuu kusoo laabanaya walla hadda fanka soomaaliyeed waxaa jaantar rogan ka dhigayaan isleeyahay hadda mas-uuliyaddii dadkii lahay in fanka iyo dadkaas sugaanyahanada inay la socdaan kala saaraan qafaliyo qabradeeda lagu qiimeeyo dadka howshaas lahaa ayaa ka jiifaan isleeyahay marka jaantaar rogan waay hadda qof waliba wuxuu qorto gurigiisa dhexdiisa uu kusoo saaranaa social mediasaa laga sii daynaa bulshada saasay ku gaari nimu naftaa nabi ummadda waxaa waa taageero suu ku helo isaga raadsanayo marka isku xirnaan ma jirtaa leeda isku xirnaan ma jirto maxaa yeelay is-aaminka xataa dhinaca hadde ee dadka aan wax sameeyo amba abwaan ha noqdaan amba mulahan ha noqdaano amba fanaan ha noqdaan qofba qofay saaxiib la tahay maanta haddaa ereyada qorto qofka adiga saaxiibka la taha u dhiibay qofkaa saaxiibka la taha soo qaadayo qof adiga kale ama fanaan kale haddaad xulato amba jeceshaa qaabka waxu qaado waxaa laga yaabaa inuu tiim kale ku xiran yahay marka is-aaminaad guud iyo ma jirto saasaan aaminsanahay adiga hadda fanaan ama abwaan da-yaraa tahay ma kugu jirtaa mustaqbalka soo socda inaad maaragta wax uun ka tira horta mesaajka dhalinyarada qaabka loo gaarsiinayo ayaa laftarkiisa wuxuu u baahan yahay abaabul ka duwan qaabkaada wax loo soo saaro marka dhalinyarada inta badan hadda waxaa waaye isboortiga iyo fankay jecel yihiin way jiraan kuwa intaas ka duwan way jiraan laakiin maadaama isboortiga iyo fanka ay u badan yihiin haddii layskaashado oo dadka dee abwaanadii hore rag badanaa ka joogo wasaaradii ay quseydo waa shaqeyneysaa haddii inta la yskaashado xarumihii ay quseeyeen dadkaas waxbaa kasoo bixi lahaa
ugu dambeyntii heesta aada is leedahay maantay bulshada bal gaarsii aan jeclaa lahayd inaan kusoo gabagabeyn horta heesta aan jeclaa lahay waxaa waaye hadda heestadii aan wada qoray qof hadda wuxuu soo saaray oo maskaxdiisa ka yimid ay u kala fiican yihiin ma jirto laakiin waxaa is leeyahay tii ugu dambeyday oo asbuucan hadda aan ku guda jirno asbuucii ka horreeyo dhammaada soo baxday inaan kusoo gebangabayno heestaas waxaa la yihahdaa shamis
markii yaa qaaday heesta heesta waxaa qaaday fanaan la yihahdo dayaxdal nuurshaa qaaday laxanka waxaa sameeyey nin la yihahdo mustafa awgedow muusigana waxaa ku daray ustaad yuusuf subxaanyo ereyadiina anaa iska lahay adaa iska lahay
shanta gees adduunyada sharaflayda dumarkana adaa lagugu shabahaye
axmed xasan colaad v o e muqdisho aada buu mahadsan yahay colaad haatanna dhegeystayaal aan ku yara nasanno codkii baxsanaa fanaanka da-da yar ciidla yare iyo heestii xiisaha kalgacalka
xiisaha kalgacal middu igu xidho ixanibay darteede xiisaha kalgacal xiisaha kalgacal midu igu xidho ixanibay darteede xididada jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato
waa hagaag dhegaystayaal codkaasi iyo dhalinyaro intaas aanu ku dhaafno wakhtiga oo aanoo saamaxayna awgeed aan haatanna aadno kusoo dhowaada xubintii wicitaanka ee barnaamijka waxa- waa go-aankaaga oo uu maanta marti noogu yahay cabdulaahi xasan geney oo ah abwaan qeybaha kala duwan ee sugaanta curiya saare cabdi axmed oo stuudiya igu helisa ayaa inoo haysa
Een, waa su-aal aada u fiican horta marka hore een, waan ku dhowahay barnaamijka een, sahra een, aad iyo aad baana kaaga mahadnaqaya een, muxuu ahaaye siada fiican idinsoo dhowdiseen iyo een, inaad halkan su-aalaha ii qabsan iga weydiiseen Een, haddaan een, su-aasha adaa ku noqdo een, horta in wax la curiya aad bay u fiicantay curintuna ma aha oo keliya in suugaan la curiya dee wax walba waa waa hal abuur iyo curin adduunka oo ninkii diyaaradda sameeyey waxbuu curiyey Een, curintu waa wejiyo badanta nolosha oo dhan ba curin kama maaran Een, bulshooyinkuna waxay u kala hormaraan siday u kala een, curin badan yihiin aad iyo laakiin haddaan kusoo noqdo xaggan suugaanta oo kale ay su-aashaada u jejeedhay Een, waxaan u malaynayaa horta deeqaha ugu waaweyn ee ilaahay uu siiyo biniaadanka kuwooda ugu muhiimsan ugu miisaanka culus ee ugu manaafacaadka badan le waxaa kamid ah hadalka aan isku garanayno hadalkan aynu ku xidhiidhaynaa waa waxa keliya ku hadla ilaahay abuuray waa dadka undhe ma hadlaan xooluhu si kale ay u wada xidhiidhaan Een, marka waa waa qalab lagu fikiro waana deeq aada u weyn oo qiimo leh deeqdaa qiimaha leh ee weyn inteeda ugu fiican inteeda ugu quruxda badan leh ee ugu murtida iyo mahadhada badan bay suugaanta la curiyaana ka mid tahay qiimaha intaa leeg bay leedahay Een, innaga soomaali ahaana waxaba inoo haysay een, shaqo ka badan tay dadka kale u hayso waayo markii een, la qoray farteenu aad bay u dhowey Een, qalab wax lagu duubtaana maynaan lahayn soo taariikhdeena oo dhani waxay ku duugan tahay suugaanteena gabayadeena heesaheena guurowyadeena iyo geeraaradeenna ayay taariikhdeena oo dhan ku jirtaa waxaana waana weel kaydiya dhaqankeenii iyo een, waxaynu hidihii iyo agabkaynu lahaan jirnay siday ahaayeen sidaynu u noolaan jirnay Een, waa waa waa cajilad dib loo raaci karo oo maalinba halkay maraysay iyo maalinba een, sidaynu u noolayn iyo wixii aynu dhaqan u lahayn iyo dagaal hadday dhaco waxaynu ku odhan jirnay iyo hadday dooda timaado sidii looga garami jiray iyo hadday deeqi timaado sidii wax laysku siin jiray iyo waxyaalaha la isu siiyo wixii ugu qaalisanaan jiray iyo ciddaynu ixtiraami jirnay waxay ahaydba laga dheehan karo iyo taariikh soo suugaantu- jirtoo dib ah.
loo raaco waa gartay gartay bal waxaad iiga warantaa marka een, adigu waxaa tahay wiil da-yar oo haatan curinti bilaabay ee, a- xagga gabayada gabayo waxaad leedahay qaar qosol iyo maad ay ku jirto marka la eego maasada een, electroniga dhankeeda aad ka tirisay ee gabay gubaabo la yiraahdo ayaan ku arkay barta youtube-kood aad marinayso sidoo kale heese ayaad leedahay da-yarta qaarkood ay qaadaan marka marka taasoo dhan laga soo tago waxaa adiga ku dhalay oo hooyada ay tahay cadarkaahin aabahana waa eh, xasan cabdulaahi xasan geney oo isna abwaan ahaa ma in fanaan iyo abwaan ay iska kaa dhaleen laba fanaan ayaad maaragtay haybadaasi inaad wax curiso eeba uu kugu sahlay mase wax dhaxala ma ahana waa qof iyo siduu doono inuu u curin karo wax ama uu ugu fakeri karo wallahi muxuu ahaaye waa su-aal aada u fiican waana su-aal inta badan la weydiiyo Een, muxuu waana su-aal dee een, ah, aan een, qof kastoo suugaan curiyaba badanka la weydiiyo lagu yidhaahdo miyaad een, ma qof aad ka dhex dhashay mise waa wax adiga hiba ilaahay gaar kuu siiyey uun Een, kolley een, qaybta ugu weyn dee waxaa ka qaadataa een, inay waalidkay suugaanta shaqo ku lahaayeen Een, oo aabahay oo kale tusaale ahaan daan uma heeso laakiin abwaan baan aho een, waxaan abwaanna mahiya waxaan ahay arday imika barbaranaya sida abwaanka loo noqday wax loo sameeyo laakiin een, barashada suugaanta iyo jacaylkeeda waxay ugu kalifay uun dee waalidkaas baan ku shaqo lahaa iyo aabahay oo abwaan ahayo suugaan fiican dee eh, aan suugaantiisa aad u jeclaayo on dhegeysan jiray marka ha waxa Waay.
kuwade een, aan ku helay waa waa dhaxalkaas umaan u malaynaya oo weliba laba jeer oho marna waalidkay ah marna inaad soomaali tahay ayaaba waxa waa waxaa la yidha qoom een, qarankii gabyaaga ayaa la- la- soomaalida loo yaqaanaa Een, qof kastoo soomaali ah hama ha yaraatee ama ha badnaatee boqol kiiba toddobaatan dadka soomaalida ahi haddaan qof kasta ahayn boqol kiiba toddobaatan ama ha yaraata ama ha badnaato waxbuu isku geyn karaa ama suugaanta wax in yar ka garanaya ama waxoogaa gabayuu xafisan yahay dad suugaan ku nool aynu hay marka inaad soomaali tahay baaba horta dhaxal kugu filan ta iisii dheerna waxa weeyaan in de waalidkay ay suugaanta ku shaqo lahaayeen ta saddexaadna waxa weeyaan aniga laftayduna aan aan jecelahay waayahay khadka telefoonka gobolka gado waxaa ku jira cabdi gaashaan cigaal oo ka mid a isna dhallinyarada fanka u janjeera gabayada sidoo kale mararka qaarkood ayuu curiyaa bal cabdi gaashaanoo nagu soo biir waxa ay kula tahay khadka waxaa noogu jira abwaankaasi da-da yar abwaanku uu dhalay isna cabdulaahi xasan geni saara aad baa umahadsan tahay waan ku mahad celinaya adiga iyo abwaanka khadka ku jira marka ugu horeysa waxaan rabaa salaantiina ka horna aan munaasabadan aan uga faa'iidaysto abwaan abqari ah oo soomaaliyeed midigooyin kula suugaanta soomaalida iyo miisaan wanaagsan abdulaahi fangud ayaa la ii sheegay in wiilkiisii uu geeriyooday waxaan doonayaa inaan munaasabadan horta tacsigaan uga dira isaga iyo ehelka iyo qaraabada ilahayna samir iyo imaan uga siiyo asaga iyo dadka uu ka baxayda taa kabacdi waxaan rabaa haddaan usoo laabto mawduuca ninkan abwaanka waxaan isleeyahay aniga asaga ma garanayo ma aqaano laakiin shaksi ahaan uma aqaano markaan leeyahay waxaan leeyahay waxaan ka wadaa asaga iyo anigaan is aqoon laakiin waxaan aqaanaa dadku sooyaal buu leeyahay aabihiisaan aqaanaa hooyadiisna waan aqaanaa waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo marka koobaad xasan geni abwaan cabqari ah oo suugaan dhaaris ah oo baal aada u qurux badan oo pride ah oo cad suugaanta soomaaliya ku leh marka waxaan uga mahad celinayaa inuu horta ku faano ban oo lasoo banbaxo banaanka ula yimaado xaltooyada u isticmaalaya inay halkaa kasoo jeedo intaa kabacdi waxaan dhihi lahaa abwaanka abwaane adigoo aada u mahadsan ma kugu jirtaa kasoo kow curinta iyo halabuurka iyo hidaayada ilaahay bixiyo kasoo kow ma kugu jirtaa suugaantaada iyo halabuurnimadaadu inay noqoto mid la toodoon oo la eg ama u dhiganta ama raac raac ku samaysa oo soo noolaysa baalka suugaameed ee sidaas u qiimaha badan aan tilmaamaya ee aabbaha uu ku lahaa soomaaliya mise waxay ku eg tahay mid maalinkaa dhacdada taagan keliya ka hadasha dabadeetana wax idankiisa oo dhacda mar dhacday keliya ku eg tahay saas inaa banka weydiiyo waa doonaya
aad baan ku salaamayaa cabdiow waxaan kaban ana lafteedu rabaa inaan taxsi u diro oon aada uga xumahay geeridan xarunta laga ku timid wiilka u dhalay abwaan maxamed cabdullaahi sangub waxaan kaloon aada uga xumay inaan barnaamijka dhexdiisa uun ku maqlo geeridaas ilaahay ha u naxariisto samir iyo iimaanaha ka siiyo dhammaan ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxay haddaan usoo noqdo su-aashaada waxaan wallahi sugaantaas saad u sheegtay sugaanta aabahay waxa weeyaan su-aal suugaan aada u dhumuc weyn suugaan intaas dadka soomaalida ee tirsaaba aada u yar tahay oo ah ka hadasha dhaqanka iyo hidaha muxuu ahaa dadka iyo dhaqankaynu lahaan jirnay iyo quruxda iyo deegaanka iyo cimilada xoolaha saas oo dhan ka hadasha marka uma malaynayo inaan dhadhaweyn karo suugaantaysaas laakiin wixii ila itaalkay ah umana tiriyo suugaantu dhaxal ha u noqoto laakiin waxaan u tiriyaa un wixii markaa idhiba een arko amaba dareenkaya kiciya sida dhibaatooyin badan baa imaka ka taagan meelahay soomaalidu degto oo dhan waxaa kamid a qabyaalad xun waxaa kamid a dagaalo waxaa kamid a tahriib waxaa kamid a dhaqankii oo tiyadiisa si yaraanayso waxaa kamid a dad inala mid ahoo la haybsooco qodobadaasoo dhammaantood xanuun igu haya ayuun baan ka gabiyaa mida kale badankana waxaan umalanaya qofka gabyaayo uma gabiyo gabigaa in hala dhegeysta boqol sano kabacdi laakiin wuxuu ka gabiyaa un xanuun ama dareen markaa taagnaa kadib bulshadaa go-aansata tidaahda iloobi weydo oo uu mahadho ku noqdaa gabayga amaba dharaaruu la da- noqdaa oo afar dharaar marka la dhegeystaa dib loo ogaadaa taa go-aankeeda anu kama jawaabi karee dadka soomaalida ee soomaalida ku hadlaa ka jawaabi karaa bal maadaama abwaan da-yar aad tahay maasooyinkaaga waxaa ku jira kuwa waktigan casriga aan la jaan qaadayo oo electronigi ka hadlaya oo maaragtay dhalinyarada yaryare aan wadankii xataa tegin suugaantan aan waxba ka aqoon ay dabcan fahmi karaan haddaad bal mid kamida noo soo qaado orta waa wa waan filayay inaad weydiin doonto muxuu haye su-aanta noocaasa runtii laakiin waxaan ka jeclaa inaan aan akriyo kuwa ka hadlaya dhibaatooyinka badan ee imika inasoomaalida dhan haysta waxa kan aan haya hadda waxa la yidhaahdaa muxuu haye facebook waxaanu ku bilaabmaya accountka iga fiicnaa inaan fiirsho mooye for real umaan gelin long timena maan furin haye comodka iyo fariimihii aan faafin jiray waa in dhaweyd ma faadadin sawirhana ma faalayn farta lai kumaan taban mana nicine facebook fali daaray baa jira filkaydaan ka doortaa blog igu fogeyso blogta waa marka lagu baloogarayo waad aad iyo aad akoonkii lagu diday inaad u yeelato inaad mar damba gashid ha waa sax silkaytaan ka doortaa blood igu fogayso muudhkaygu waa finish qofka adiga kuu furan qofka adiga kuu furan farxad weyne kuu qaba ku faalowgareeye sheer iyo ku filan boog lama fool xumeeye waxa aad falaysaa violation weeyaan iyo adiga boolka fariidii aan doortaay mayfaafureyday gorshas aan ku faanaay meel faraawiliyaalaay furuud samarkii joogaay fuud gaajo biisaay seegmaha caashiqo iyo shay faqiiro la falaashgareeyo fudayda kuma jabo midhal siingar kuma tago tooda kuma go-o formula la raaciyo furayaalna loowa fanaan heese mooye qofka loo furdaansho garan kara fartiisana filimaayo inu jiro adna fiiqay iba aada ii figayse maxaa feefar kuu galay maxaan kaa fikiri jiray fiidkaad online tahay sidii foon cod laga xiday vibration mooye fratab garaaciyo maxaa faaladii galay qoraal aanan weli furin fahmin oonan garanayn farcasbeedna lagu qoray for you maxaan like si fudeeda ugu nabay qoraal aanu garanaynba waxa ku saabsan you like iskaga qaban jiray iyada darteeda mag qoraal aanan weli furin fahmin oonan garanayn farcarbeedna lagu qoray for you maxaan like si fudeeda ugu nabay maxaan heese fadhata ah heese fadhata ah fideoya caashaqa wadna laba fallaadhood feedhaha ku haystiyo fariimooyin dhiigliyo muuqaalo fanigiyo sawiriyo faraawilo facebooka soo dhigay inkastoon fahmaayo mar fog aan aan mar fog aan aqoonsaday inaan feelgareeyo faylkaygu xidhan yahay filinkiina ay cunay balse waa fajicise for my life intaan jiray anfareen ha joogtee ma filayn balogtaas inay kala fogeyse sidu wanaagsan gabadh yahay halkaas ku dhamaada gabadhi ma kuusoo jawaabtay marka may balogtiibaan weli ku jira
intaasoo cabasho ah wixii aad marta ilaa hadda weli wax kuusoo jawaabay ma laha oo ku dhahay bal baloogi ha laga qaado aada u cabaaday wiilke mayne balogtaas ayaa lagu jiraya waan malaynayaa waana de iska wax dhaba ma ahe waa mala awaalahoon sameynayey laakiin ninkaa balogta weli lagama qaadin odayga ah maase gubaabo aada ugu magac dartay ayaad samaysay ujeedka muxuu ahaa wallaahi maansada guubaabo waxay ka hadlaysay uun waxay ka hadlaysay dhibaatooyinka lagu jiro iyo muxuu ahaye sida dee aan siyaasad ahaan dhaqan ahaan dhaqaale ahaan ay u tabardaran yihiin dadka soomaalida ahi ayay ka hadlaysay iyo maxaaye canaanuun ay daarisa leedahay dadkii shaqaysta ee meesha ka kaca ee go-a daska ka tunta ee shaqaystaana waxay gaadhaan muxuu ahaye meel sare dadkii intaa samayn waayaana dee wa nolosha way ka hadhaano waa gartay waa yahay bal marka da-yar qofa uu curinayo maaso ama gabay maxaa laga rabaa anshax ahaan inuu ilaaliyo dhaqan ahaan horta dee waa laba dhowr siyood bay su-aashaasi u kala dhici kartaayo mar horta waxaa laga rabaa in aad xeerkii suugaanta aad tirinaysa ilaaliso suugaantu waxay leedahay hadal kaga duwan tahay waa laba sharu sharuudood midi waa kaafiyad waa inuu xaraf uu midii ku jiraa layn kastaba midna waa habdhaca oo kala duwan oo waxaan ay geeraar heesiifto gabay ku kala duwan yihin midba si gaar u dhaca marka inuu waxaagu habdhac ama rhythm yeesho iyo inuu kaafiyadii yeesho horta waa shuruudda koowaad hadday intaa ka baxaan waxaasi maasana maaha gabayna maaha sugaana maaha jacburu bay noqonaysaa talabaadna waxa weeyaan in aad waxaad kaga hadlaysaa waa sida hadalkao sugaantiyo teeda fiicanna waa ajar dee teeda xumina waa waa dembi inaad wax xun aanad ku sheegin na waa dee shuruud labaad oo adiga qiimahaaga iyo aakhiradaada iyo wanaagaagaba ay dee ku xidhan markaas iyo de inaad noqoto qof aan laalush qaato ahayn qof aan qofka madaxda un ku amaanin laakiin bulshada ugu hiiliya maalinba meesha muxuu ahay dhibku ka jiro kaga hadla dadka ku guubaabiya dadka ugu wax sheega aan muxuu haye aan noqon qof madax ah un qof daba taagan ama qof lacag lah un daba taagan ama qof muxuu ahaye lagu shubto aan noqon qof isagu maskaxiisa wuxuu ka garto wixii qaldan qaladka ku saxa waayahay cabdi gaashaan baan bal mar kale fursadda dib u siinayaa su-aal kalena wuu raba inuu kuweydiiyo bal cabdi oo adoo soo koobaya waa mahadsan tahay saara intaan su-aal soo gudbin waxaan rabaa inaan kaabo aragtidan abwaanka dhahaysa labadaa qodob isrulood in la dhowro waxaan odhan lahaa oo actually siduu sheegay way tahay marka waxaan ku zaa'idin lahaa ummad waliba suugaan bay leedahay ummad waliba markay suugaan leedahayna waxay leedahay habsooyaal oo dhaqan oo wax lagu ixtiraamo oo aan lagu xadgudbin marka suugaanta lafteeda in kaafiyadeeda iyo habdhaca la ilaaliyo keliya waxaa maahna weliba waxaa u dheeriya inaysan anshaxa bulsho iyo habdhaqanka bulsho ay leedahay aysan meel ugaga dhicin waa qodob iyo qodobka labaadna inay fariin cad oo ujeedo cad ay gudbinayso si farshaxanimo ahna oo sawir lehna ay u bandhigayso sida lagu xasuusto abwaanka iminka qadka ku jira aabihiis wax u sawiri jiro kale markaan su-aasheedii labaad u gudbo waxay ahayd inkastoo kaaciyo dartay abwaanka waxaa jiray suugaan casri ah oo dhowaan uu sameeyey anigu kolley markii dadkii markay arkeen aadka u jeclaabaan kamid ahaa fantastic bay uu kaga hadlayay aalad uu ku masalayay gabar inan oo uu qurux inuu ku amaano uu doonayo dadka generation dadka ah ugu faalaynayay wax ay yaqaanaan buu ugu dhigay marka waxaan arkaya iphone telefoona ipad wax saasaa ku dhex jiray agtooda wada shaqamaasani marka waxaan rabaa weydiiyo su-aal ah kambaniga waxaan iskale qalabkan ipad-kan iyo electronic shaqada u isticmaalayo o dhan kambanigaa iskale saan qiyaasaya maraykan oo malan ay yihiin lahaa oo agabkan iska lahaa ma macna ma u samayn kartaa in qoomiyad dili la saaran luuqadoodii iyo habkoodii suugaameed iyo habkoodii xiriir iyo communication ayagoo ammaan doonaya inay soo bandhigaan inay u adeegsadaan agabkoodii maxay macnaha u samaysay haddayse jirto wax xiriir oo ay kala sameeyeen oo ama si ulakac ah loola xiriiro ama si aan ulakaca inta loo sameeyo markiiba hore ibaa kala xiriiraan
waa su-aal fiican wallahi waanan ogahayo maxaa de gabaygaas ama ma jeestaas dad badan baa jeclaaday dadku aad bay u jeclaadeen wat waxay u jeclaadeenna waxay ahayd un kow orta dee waxay ahayd un dan aan laga eegin sugaantii oo muxuu ahaye noloshan qosol kuwa iskaga baahan tahay qosol oo kaligana ma ahayna de okeyra xikmad badneed waxay ahayd in bal maanta halkaynu marayna yara muujinaysa in dadku ayna wixii hore laysku ammaani jiray sida dhirtii geelii xoolihii beerihii webiyadii roobabkii kala duwanaa cimiladeeni quruxda badnayd waxaa laysku ammaani jiray inayna dadka maanta aada u fahmayn lakin ay ka jecel yihiin waxa nolosheenu ilan marba noloshaada waxba muhiimkaa maanta nolosheena waxa muhiim ku noqday kan oo meesha kala baxay magacyana umaynaan bixina magacoodii umaynu ku qaadan markaas in saasay dadku kolley ay marna qosol u ahayd marna ay dhaliil ka ahayd waxaynu marana dadka tusaysay marna de ka ahayd waxaa la jeclaystay laakiin tan kale weydiinaya cabdi maya ana lamana xidhiidhin iyaguna lama soo xidhiidhin kolleyna de sidii caddayd gabayga af soomaali buu ku baxayay iyaguna uma malaynayna de af soomaaliya yaqaanaan ana inan u turjumo ama cid kaloo u turjumtayna maan maqan ana inan u turjumo iskumaan degin laakiin waa waa dhan aanan ka eegin weli weeyaan kolley waxay ku odhan lahayeena ma garan kara hadda aad baan u gartay bal waxaad iga warantaa gabdhaha iyo marka la fiiriyo wiilasha xagga wax alifka mu-alifka dumarka gabayada waxa ay u badan yihiin wiilashana waxay u badan yihiin bal inay alifaan rag iyo dumar bal aan u dhigo sidaas sax horta ragga iyo dumarka soomaalida ahi labaduba waxbay curan karaan laakiin adduunka wixii la dhiirigeliyo ayuunbaa meel sare gaadha oo horumara oo oo sameeya muxuu ahaye horumar aada sameeya marka dhaqankeenu wuxuu aada u dhiirigelin jiray inay muxuu ahaye golayaasha ka hadlaan raggu ayna ka gabyaan marka da sababta awgeed buu aada ugu dheeraaday laakiin dumar samayn kara gabayada iyo heesaha iyo muxuu ahaye geeraare ka fiican boqol kiiba boqol kuwa ragga way jiraan laakiin maadaama dhaqankeenu uu aada u dhiirigelin jiray inay raggu hadal oo la odhan jiray gabadhaa waxyaala lagu ammaanan jiray waxaa kamid ah inay hadal codkaa cagtaadu ha gaabnaato oo codkaagu ha gaabnaado waa inaanu hadal dheerayn oo ina qayla badnayn oo ina hadlin oo ina socod badnayn amaantatin ammaan jiro maynaan dhiirigelin jirin inay dumarku ay noqdaan aftahan markaas waxaan umalaynaya taasi qayb ku leedahay laakiin badanka sugaanta dumarka waxa la yidhahdaa waxa waa buraamburka laakiin sugaan buraamburka ka baaxad weyn way tirin karaan ee waynaan dhiirigelin jirin oo sanadaha dambe ood arkaysaa sugaan dumar oo aad iyo aada uga uga uga qiimo badan ba ama u dhiganta tii raggu tirin jireen markaa waa raggu laakiin raggay u badanta xagga sugaanteennahadka telefoonka ee dhanka magaalada muqdishoaan eegeena mid kamida dhegeystayaasheena ku jira ee soo dhawow bal adiga magacaaga haddaad noogu bilowdo meeshaad joogto waa muqdisho dabcan haddaad bal aragti talo ku saabsan habka curinta abwaanada da-yarta ah hal abuurayaasha ah aada haysid bal kusoo dhawow barnaamijka bismillah aniga magacaya cabdi saaxa la yidhaahdaa waxaan joogaa magaalada muqdisho wuu mahadsan yahay walaalkayga ina xasangelay xasangelayna nin weyn oo abwaanaho meel sare uga jira weeye hal abuurka soomaalida haddii uu wiilkiisu uu sidaasoo kale asna qaban karo awooddaas ilaahay siiyeyna waan waan waan ugu ducaynaynaa ilaahay inuu inuu inuu ku ilaaliyo waxaan keliya horrabaa inaan ku dara waxa weeye hal abuurka soomaalida oo dhan iyo mashiiqsi buu lahaa wax mashiiqi la yidhaahdo oo oo oo oo micno leh buu lahaa wixiina waxaasna waxbaa curin jiray oo hal abuurka hal abuurka iskama iman jirin dhadhansigi dambe ee hal abuurka hal abuurka wixii abuuri jiray oo dhan lama eegayo hadda qofku wuxuu wuxuu xoogga saarayaa waxbaan abuurayaa horta qof walba wuxuu layska qaatay santaa fagax bay noqotay waay waxaa layska qaatay maraca abwaan ah abwaan baa layska qaatay taasina kuma aboona ama kuma habboona qof kasta oo dhalinyara oo thailandka wax abuura inuu darajada abwaan qaataa ku habboon maaha waxa weeye wixii waxa abuuri jiray dareenkii waxaa dhalin jiray farxaddii waxaas dhalin jirtay tartankii waxaas ku imaan jireen in la kala bortaabaa jiri jiray oo waayo codkaagan aad buu u googo-ayaa iisoo koob hebel tartama ayaa laga jiray si uu suugaanaysan oo micnala oo qaayaleh baa loo tartami jiray laysma caayi jira beryahan dambe o dhan waxaanu arkaynaa fanaanad hebelle oo fanaanad heble u jawaabtay iyo hebelo hebel u jawaabay iyo dagaal iyo iyo colaad maansa ku wada dhisan iyo heeso ku wada dhisan iyo wax gabaya la yidhaahdo oo oo aan aan qoto lahayn ee dhulka xaaris ah oo oo aadan sii jeclaysanayn dee inaad dhegaysato yaan waayahan dambe o dhan arkaynaa marka waxaan keliya oo dhahaynaa waxa weeye hadda waxaan dhegaysanaya walaalkay asagoo yidhi gabadhu waxaa hoos uga dhigi jiray wiilka ama ninka waxaa qofka dumarka suganteeda hoos uga dhigi jiray waxay ahayd bulshada ninka kor uga qaadi jirtay arrintiisa bulshadu kor umay qaadi jirin raggu wuu tartami jiray dumarku ma tartami jirin raggu wuu isu jawaabi jiray dumarku isuma jawaabi jirin kaalin bayna ku lahayn arrintaas sugaanta soomaalidu dagaalka iyo nabadda iyo colaada iyo guurka iyo fahanka iyo magaciisa iyo waxaaso dhan ba u isticmaali door weyn kuma lahan dumarku arrinta hoddana kuma leh kumana yeelan doonaan sababtaasaana keenaysa in ninku in in labaatan nin isu jawaabto instead of ay laba du- labaatan dumar isuma jawaabi jirin ama hal silsilada kama maxaad cabdisalaan laakiin labaatan soddon nin baa ka qaybgeli jirtay waxyaabihii raggu ku fiicnaa qayb kamid ah inta la isugu yimid baa la yidhi ha la isugu daro oo waa gender balance iyo waa inkaati meeshaan ahayd oo waa inay soo gabadhu ayaduna soo boodaayo ninku markuu hadlaba ay hadashaayo wixii raggu ay yidhahdaan aragdee way kala duwan yihiin rag iyo dumarka Cabsalaan.
Ilaahay baa constructionkooda kala duwan say u fikerhayaan ilaahay baa kala duwan kaalintooduna way kala duwan tahay waayahay cabdisalaan aan halkaas wax kaa idhaahdee ee gabdho badan oo waxaa laga yaabaa in markay wax curinta ay timaado ay ragga ka curin og yihiin ama ay ka maskax fiican yihiin maxaa maskax wax curin karta loogu diidayaa haddaan bal anigu su-aashaas kusoo boodo oo loo leeyahay ragga oo keliya ayaa Dee cid- loo lami kara oo isu jawaabi kara oo gabyi kara maxaad ugu diidda De micnaha horta fiiri fiiri saaroy cidna ninka hal abuurka ah oo weyn oo oo oo oo cabqariga ah ciduna ku- garoonka kuma invite garayn moogtaa karti buu meesha ku yimid haye la diidi maayo dee camptonka garoon ra- garoonka ha yimaadeen hadday wax isku hayaan qaar garoonka ha qaar yimaadeen badanoo wax cidlo tiriya diidi inay mayse.
jiraan Haddaan halkaan ku dari karaa?
wax Waa aysan aysan ay- aan jirin yay raadin Waay.
hadday ayagu waayaan awood ay garoonka ku yimaadaan oo ay ay- ay ay legdanka uga qayb galaan siyaysan dhihi waa naloo diida cid uga diidina awoodda nimba nimba nimba nimba faraskiisa ha fuulo bal waa yahay abwaanka da-da Ha yar ayaan u yimaadeen.
daynaya garoonka la- garoonka lagu uu ka socdo loolanku ha soo- ha soo galeen hadday Waa.
awood u leeyihiin waay waa tahay cabdulaahi haye cabdulaahi xasan gane ayaan siinaya Laan jaamac.
aad faraygaaga cabdillaahi yoosaad noola wadaagtina aad baad eh, waa waa quruxda inay dadku kala rayduwanaadaan farahan ilaahay muu simin dadna hadday iskuwada ray yihiin qof keliya may noqon lahaa nolosha gadhan ma yeelata so waa qurux in dadku ay kala fikir duwanaadaan En, mana rabo wallahi inay doodu inaga noqoto maanta rag iyo dumarka keebaa fiican ama sidee en, ay kiiskaas unit sugaanteedii joogtaan jecelahay laakiin hadda halkaa kusii daro en, waxaa jiray in in la ciyaari jiray ciyaaro in ay rag iyo dumar isku heesaan oo he waxaa jiray dumar ama hablo ama gabdho ka khatarsanaa oo la ka badin jiray marka golayaasha la iskugu yimaado in in hadalka waxaa kamid ahayd silsiladii imika duuban ee la dhegeysta hurre walanwal iyo cambaro cambaro haddayna ka khatarsanayn hurre kama hooseyso ama waa isku mid ama iyadaa ka sugaan tarsaneyd waad aragtay markaad say uga eegto jawaabaysa marka aad la iyo aad.
daawado ha markaas en, muxuu ahaaye mana loo didi jirin oo heblaayo hasamayn lama odhan jirin laakiin waxaa jira bulsho walba limit bay leedahay xad bay leedahay waxbaa wa- waxbaa okay waxbaa sax ah in bulshada lagu dhex samayn karo waxbaan sax ku ahayn in bulshada lagu dhex samayn karo marka ma ah- ma lahayn qof baa diidi jira o odhan jiray heblaayo joog mana lihi imika in dumarka lasoo saaro la yidhahdo ordoo gabiya weeyaan laakiin waxaan ka hadlayaa xaqiiqada jirtay ee ah inaan dhaqan ay gabadhu ku dhiirato inay abwaan noqoto waxa uga fiicnaa inay ku dhiirato inay noqoto gabadh asturan inay ku dhiirato gabadhaan gurigeeda ka bixin in lagu ammaano gabadh in muxuu ahaye aan- aan codkeedana la maqlin in cagteedana la aragon wareegin in ay no- inay dhankaa ka eegto quruxda iyo sharaf ayuu dhaqankeenu dhiiri gelin jiray marka dayta la dhiiri gelinma dumarkuna is odhan jireen ku fiicnaada oo hal abuurkuna ma aha oo keliya Cabdullahi, wax yar- muxuu ahaye wax- in wax yar- sidaan la wax yar- sameeye walaalo, wax yar- hal abuurku walaalo.
waxaa kamid ahaa ay intaa dhamata halmo baahi aynu baahi aynu dan baynu baahi lahayn oo aynu u dumarku qabna samayn miyaa jireen jirta gabdhuhu suugaanta soo oo xaws galaan ahaa oo ay ay fagaara sama ka dhamaysa bixiyaan. gabadhu hadda loolanu meesha ma taalle waan- waynu waynu ra'yi baynu kala qaadanaynaay Een, waa runtii su-aalka hal abuurku wuu fara badan yahay runteeda hal abuurkaas waxaan dhihi karaa anigu shaksiyan aragtidayda iyo gaarka waxaan leeyahay gabdhuhu ha- hal abuurkaas way gabeen aad baad umahadsantaha cabdisalaan waa yahay waa tahay cabdulaahi xasan ganayow bal maasadaadii xaqdhowr haddaad noo soo qaado maxay ku saabsanayd miraheedana qayb ka mid a anigii dhegeystayaasha haddaad nala wadaagto waa maasadaas waxay ku saabsanayd in xaqa lagugu leeyahay uu qofka qofka biniaadanka xaq badan baa lagu leeyahay ilaahay baa xaq ku leh aadmigaa xaq ku leh naftiisaa xaq ku leh wayna isku wada xidhan yihiin oo dad naftaada xaq dhawri weydo bili-aadan kalema xaq dhawri in badan baa waxaan ku arkay websiteyada iyo facebooka twitterka meelaha soomaalidu iyo ama ama bulshada caalamkaba imika ay ku wada xidhiidho oo waxyaala xun oo dhaqan xumaa lagu soo bandhigayo qofkaa gabadh qaawan iska soo sawiraya markaasa gebigeyga waan damiirkaa kacaas odhanaysa qofkani miyuu waala yahay maxaa ka siya muxuusan u sameeyey maanu isagu xitaa naftiisa ixtiraamin markuu waxaan samaynayo marka maasadan bilaabaya maasada waxa la yidhaha xaq dhawr waxay ku bilaabantaa sidan naftiisa qofkaan xishmayn damiirtiisuna xishoon ayaa aadmiga xagtoo xumaantoodun wadwada haddaad aragtaan hinlow xajii noolaha marsho qeybaha xaashiya ku qora xaqiiqdii wuu bukaa riskiisa dhaliil jirtiyo kalsooni ka xoog joogto xalkeedii baadhaya waa qof aan isku kalsoonan isagoo israadinaya qofka aadmiga caaya qofkii isxaq dhowraya wuxuu buxeeriya cawrada xaawalayda iyo xubnaha tarankee asturan xalaal ruux lagu dhaliyo qof hore kuma dhiirsan karo xaashe inuu soo sawiro xarfaa jira aan la qorin xarkaha qaar baan la jarin xog oo dhanna lama bandhigo ogow xaragadu ka weyn oo aad xidhatiya dharkee xojooyinka qaar ha falin hankaagana soo xanjaar ku taar xidigaha cirko xaajooyinka qaar ka faan xisaabi nafta oo isqabo cajaa'ib bay leedahay waana iyo waxay isugu jirtaa wax u sheegid qofkii wax ku qaadanaya waa tahay waxaan jeclaan lahaa wakhtigoo aad iigu yar iyo maasooyin codkaasi cawaale aadan iyo heeska mahadiyaay oo uu leeyahay fanaankaasi da-da yaree barnaamijka martida noogu ahaayee cabdulaahi xasan gane ayaynu kusoo afmeeraynaa baahinteennii barnaamijkan waa sahre cabdi axmed iyo maxamed colaa xasan iyo bahda v o edo idila intaynu mar kale ku kulmi doonno barnaamijkan mid lamid ah nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.